bsm illaahi الرxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin salى اllah wslm clى nabiyina mxamad wclى aalih وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaam اlbukhariyu raximah اllah tacaala bsm illaahi الرaxmaan الraxiim kitaabu اlwitri witrkii ayuu u kitaab yahay ay hada kitaabu اlwitri witrkii kitaabkiisii weeyaan oo axkaamtii witrka iyo ayuu u kitaab yahay alwitru bikasri lwaawi yaa la akhriyey fatxina wa bilfatxina waa la dabdiyey oo la yidhaha alwat ayb luqa waxay leeyihiin witr iyo watr waa mutaraadif sida caankaa laakiin witrina waa halka watrunna waxaa weeyaan waa aharu argoosiga bukhaari marka witirka xukunkiisa iyo waajib miyaa mase sunno miyaa ma u tacarudin oo abwaabta soo socoto ugama hadlaayo xukunka witrigu uu leeyahay jumhuurta iyo xanafiyadana isku khilaafsan oo jumhuurtu waxay leeyihiin waa sunno xanafiyaduna waxay leeyihiin waa waajib ee farad ma aha iyagu marka farad waxay u yaqaanaan wixii wujuubkiisu uu ku soo arooray nas mutawaatir wixii wujuubkiisu nas aaxaad ah uu ku soo aroorana waxay u yaqaanaan waajib laakiin waajib iyo fard waa isku mid jumhuuru al-usuuliyiin agtooda iyaga marka waxay dhahan witrigu waa waajib farad laakiin ma aha nusuusta uu ku soo arooray baa nusuus aaxaad ah isaga marka bukhaari kama hadlin yani witriga xugunkiisa allaahuma hal baab oo abwaabta uu keeni doono ka mida laga fahmi karaa oo wuxuu dhihi doonaa in daabadda korkeeda lagu witriyo ayuu baabaysan doonaa haddii daabad korkeeda lagu witriye marka daabadda korkeeda maxaa lagu tukadaa salaad sunno unbaa lagu tukadaa midda faradka waa laga degaa meeshaas baa marka laga fahmi karaa wax u eg xukunka witriga inuu ku sheegayo lanna maxaa yeele salaadaha sunnada ayuu nebiga soo daabaddiisa saaran oon ka degin ayuu sunnaysan jiray witriguna kuwaasuu ka mid ahaa marka hadduuba daabadda ku kor sunnaystay ayb waxaa marka oo kale nugtada ku jirta kitaabkan waxay tahay kitaabu tahajud waa ka bixiyey witrka oo waxaa weeyaan alimaamu albukhaari wuxuu soo arooriyey kitaabu ulwitri kitaabu tahajudna wuu keeni doonaa meelo danbuu ku keeni doonaa ayb kaannahu marka inuu leeyahay witrka iyo tahajudku ou laba ka kala dhigayo amase inay mid yihiin laakiin ragcada dambe ee witirka noqonaysaa inay aad aakad u tahay ragcada dambe ee witirka ka dhigaysa waxa qofka uu tukaday inay aakad u tahay taasaa marka uu ku soo qaado ayb ayb wuxuu yidhi awrad ayb baabu maa jaaءa fi اlwitri witrigii wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay ayb witirku marka inuu sunno yaha xoog badan maxaa yeeley xadiidku wuxuu ahaa khamsu salawaatin fi اlyowmi wاlleyli katabahuna allahu cala اlcibaad shan salaadaa ilaahay habeen iyo maalin dadka uu ku farad yeelay shanta salaadna witirka ka mid ma aha iyo inuu nebiga ku tukaday gaadiid korkiisa oo witrigii ku tukaday waxyaabahaasoo dhan baa marka waxay deliil u tahay ama ay tusayaan witrigu inuu yahay sunno ee aanu ahayn waajib qaala xadaanaa cabdullaahi bnu yuusuf wa huwa tiniisiyu qaala akhbaranaa maalikun can naaficin wacabdillaahi bni diinaar can ibni cumara anna rajulan qof sa'ala rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam nebiguu su'aalay can salaati alleyli habeenka salaaddiisa ayuu nebiga su'aalay salaadda habeenkii la tukado faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigu waxa uu yidhi salaatu lleyli mahnaa mahnaa salaatuleylku waa labalabo yacnii ragcaad labalabo loo tukado salaatuleylku faidaa khashya axadukum midkiin haddii uu ka cabsado asubxa waagu inuu ku baryo sallaa ragcatan ragca ayuu tukanayaa waaxidatan oo mid keliyata ah tuutiru way u witrinaysaa oo witri bay uga dhigaysaa lahu isaga maa qad sallaa wixii uu tukaday wixii uu soo tukaday bay ragcadaasi witir uga dhigaysaa ayb xadiidku marka riwaayadka qaar waxay dhahayeen ibnu cumar waayo wax wax su-aalayba laakiin nin kale inuu ahaabaa riwaayaadka marka la jamciyo ay tusayaan ibnu xajar wuxuu yidhi lam aqif cala smihi ninkaas wawaqaca fi lmucjami الsagiir liطabaraaniyi ana saa'ila huwa bnu cumar laakin yucakiru calayhi riwaayatu cabdillaahi bni shaqiiq can ibni cumar ana rajulan sa'la اnabiy sal l salam wa ana baynahu wa bayna saa'il ibnu cumar inuunan ahayn marka taasaa tusayso nebigaa nin u yimid markaasuu su-aal weydiiyey aniga iyo ana aan u dhaxeeyo labadooda ayb marka isaga inuunan ahayn baa cad markaas ayb salaatuleyli manaa manaa marka uu leeyahayna manaa manaa waxaa loogu celceli labo laba labo ayb waa laba labo sunnada marka qowliga ah ee nebiga ka sugnaatay waxay tilmaamaysaa salaatuleylku tiro go-an inuunan lahayn sunnada qowliga saasay sheegaysaa maxaa yeelay wuxuu yidhi salaatuleyli manaa manaa ayb wax tira ah uma samaynin labalabada saad un u tukanaysid subaxa iyo waa beriga haddaad ka cabsato hal ragca kuwuti ibnu cabdilbarna ijmaac uu soo naqliyeyoo wuxuu sheegay muslimiinta iskuma khilaafsana buu yidhi salaatuleylku inuunan tiro go-an lahayn ayb oo qofka in allaale intuu awoodo uu ka tukan karo ayb nebiga sunnadiisa ficliga ahna koob iyo tobanna waa ka soo aroortay saddex iyo tobanna waa laga sheegay saddex iyo toban oo weliba ragcatay alfajri aynan ku jirin ayaa soo aroortay ayb mar ragcatay alfajri lagu darayna waa jirtaa mar aynan ragcatay alfajri ku jirinna waa jirtaa ragcatay alfajrina gaar ay tahay saddexiyo tobankuna ay gaar u yihiin ayb saddexiyo tobanku marka waxay tusaysaa xadiidka dhahayo maa kaana yaziidu fii ramadaana walaa fii hayrihi yacnii sidiisa badanba inay saas ahayd ayb ficilka nebigana istixbaab ayuu tusaa haddaan amar waajib sheegaayo oonan tafsiir u ahayn mar badanna waa soo sheegneen ayb marka nebigii baa koob iyo toban tukaday lagama siyaadi karo waa bidco wax cilmi ma ahan taas ayb maxaa yeelay wax yidhi a'immadii islaamkee hore selafka lama hayo ibnu cabdilbarna waa kaas sidaa sheegay ayb marka sunnada nebigee ficliga ahna salaatuleylku qofka intuu ka awoodo midday middiisa ficligaana waa koob iyo toban ama saddexiyo toban saasaana afdal ah haddii qofka uu sidii nebiga u tukanayo sidii nebiga waa maxay inuu qiraa'ada dheereeyo sujuudda dheereeyo rukuucda uu dheereeyo haddii sidaas la yeelaayo laa shaka saasaa fiican haddii qofka uunan sidaa yeeli karinna rakacaadku inuu badsado iyo sujuudaha inuu badsado wax khayr baa ugu jira ayb marka mararka qaar ramadaanka in la soo gaaro muran badan masaajidaad arkaysaan oo haddii koob iyo toban laga badiyo bidco waaye iyo la leeyahay haddana maca daalika culamaa mundu taariikhdii masaajidka nebiga uu jiray ilaa iyo waqti dambe ama waqtigii cumarba ka bilow ayb cumar isagu koob iyo toban inuu amray waa sugnaatay saddex iyo labaatankuna waa sugan tahay maxaa yeeley a'immada islaamka xadiidkaasi waa xasaniyeen ama waa saxiixiyeen culummo dambe unbaa dacfi iyo wax ku sheegtay laakiin a'immadii hore xadiidkaas imaamu nawowi iyo kale iyo a'immada a'immadii hore ama kuwii dhexaba xadiidkaas marka in sidaa ay ku tasxiixiyaan ama ay ku taxsiiniyaan ayaa camalkooda ayb haddii marka la dheeraynayo qiraa'aduna afdalu salaati tuululqiyaam catiya maxamed saalim sheekhii la dhihi jirayoo masjidunabowiga mudariska ka ahaa jiray oo ardayga shanqiiti ahaa adwaa-ulbayaankana dhammaystiray kitaab yar buu leeyahay oo risaalo camal ah oo uu ku qoray cahdigii laga soo bilaabo yacnii wakhtigii salafka ilaa iyo wakhti dhow masjidunabowiga rakacaadkii laga tukan jiray uu sheegaa wakhtiyadaasna wakhtiyadii wakhtigii salafka ku jiray ugoha haddii marka bidco ay sameeyeen qof radiyaa la arki lahaa marka inaan lagu degdegin oo aan bidco waayo wax aan la hubsanin ama salafkii aynan dhihin inaan la dhihin ninkii koob iyo toban tukanayo waa fiican tahay hadduu dheeraynayo qiraa'ada iyo sujuudda iyo rukuucda iyo ayb ama hayaanu dheeraysanin koo iyo toban hadduu tukada waa fiican yahay ninkii ka badin nashaad u lehna waa samay karaa waxaa kaloo laga murmaa marka koo iyo tobanka la tukado kabacdi haddaan qofku inuu inta soo kaco uu tukado salaado kale abu daawuudka waa ku soo marnay dalqi bnu caliyin intuu salaad soo tukaday nabigii la soo tukaday ayuu dadkiisii haddana imaam u noqday leey markii witirka la soo gaaray ayuu ka baxay qof buu yidhi gal aniga waa soo tukaday yidhi witirka laa witraani fii leylatin baana nebigu u yidhi sala allahu calayh waali wasalam isagiina marka saxaabi ku qabsaday ama yidhi waa khalad male marka dadku daacada iyo cibaadaadka marka haddaan salaf inkiray aanay jirin inaan laga inkirin la inkirin salaatu leyli manaa manaa buu yidhi faidaa khashiya axadukum midkiin haddii uu ka cabsado asubxa subaxa sallaa rakcatan waaxidatan hal rakca ayuu tukanayaa tuutiru lahu maa qad sallaa waxay u witrinaysaa wixii uu tukaday ayb meeshaa marka faidaa khashiya waxay deliil u tahay waagu hadduu bariyo haddii waagu bariyo witirku inuu tegay wakhtigiisa waana say u badan yihiin culammada imaam maalik baa isaga wuxuu leeyahay ilaa iyo qoraxdu ay ka soo baxdo witirku waa iska jiraan laakiin xadiidkan faidaa khashiya axadukum subxa midkiin haddii uu subaxa ka cabsado muxuu samaynayaa hal ragcadii witirka ayd ha ka dhigo ragcadii shafciga ayd witri ha ka dhigto bis ayb meeshaa marka wuxuu yidhi ibnu xajar istudila bihi calى khuruuji waqti اlwitri biطuluuci اlfajri waasraxu minhu ma rawaahu abu daawuud wالnasaئiy waصaxahu abu cawaanata wagayruhu min طariiqi sulaymaan bni muusa can naaficin anahu xadaahu ana bna cumar kaana yaquulu man sallaa min alleyli falyajcal aakhira salaatihi witran salaadiisa ta ugu dambaysa witra ka dhigo faina rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam kaana ya'muru bidalika faida kaana alfajru faqad dahaba kulu salaati اlleyli wاlwitri haddii uu fajar ku dhasho salaatuleyl oo dhan iyo witir oo dhan waa tageen nusuustaasaa marka tusayso waxaa kalou yidhi marka falyansarif calaa witrin idaa khashiya axadukum الsubxa riwaayo iyadu waxay leedahay ay wahuwa fii shafcin midkiin haddii uu ka cabsado inuu waago ku beriyo isagoo tiro isdheer tukanaya maalan wuxuu niyeystay inuu laba ragca tukado waagu inuu ku baryaayo u arkay ragcadiisa koowaad witir ma ka dhigan karaayo hal xaba inuu markaa ku ataxiyaado falyansarif calaa witrin witir ha ku tago markaa ibnu xajar wuxuu yidhi wahada yanbanii calaa ana alwitra laa yaftaqiru ilaa niyatin meeshaa marka waxaa ka dhismaysa witirku inuuna niyo u baahnayn mar haddii adoo laba ragca niyeystay witr aad u bedeli kartid niyo inaan u baahnayn ayb waxaka bnu lmundir can jamaacatin min asalafi ana aladii yakhruju bilfajri waxa fajarka ku baxaayo waqtuhu likhtiyaariyu waayo waqhtigiisa ikhtiyaarigee wayabqaa waqtu daruurati ilaa qiyaami salaati subxi iyadoo waagu dhashay salaaddii subaxna aadan weli tukanin witirkiina kaa maqnaa witir waa iska tukan kartaa buu le waqtu daruura kuu haray calaa kullin marka witirku marka waqtigiisu duluuculfajri buu ku egyahay ayb salaatu leyli manaa manaa waxay kale tusay fasli labalaba in laga dhigoon la xiriirinin sunnada nebiga ee qowliga marka waa taas salaatu leyli manaa manaa in labalaba laga dhigo fasli la sameeyo fasli wasli baa jira wasligu waa in laysku taxo ragcaadka fasliguna waa in labalaba laga dhigo labalabaduu nebigu qowl ahaan u sheegay ayb ee wasligana marka aawe ficilkiisaa caddaynaya iyada sunna ficiliya waxaa ku soo arooray wasli oo marmar inuu shan ragco isdaba dhigay mar inuu sagaal isdaba dhigo middii siddeedaad fadhiistay tan sagaalaadna oo markaa intuu siddeed ka kacay tan sagaalaad haddana uu atixiyaadsaday salaamala marka fasli iyo wasli labaduba waa bannaan yihiin laakiin sunnada qowligaa waa fasli isagaana fadli badan ayb wa can naaficin ana cabdallaahi bna cumara kaana yusallimu bayna alrakcati waarakcatayni cabdullaahi bni cumar wuxuu ahaa inuu salaamo noqsanaayo ragcad ama labo ayb bayna alrakcati iyo warakcatayni ragcada iyo labada waa kala soocaya fi lwitri witriga dhexdiisa xataa ya'mura bibacdi xaajatihi intuu ka amrado danihiisa qaar ka mida wax in loo soo qabto iyo wax la mida yacnii saddexda ragco witriga uu ka dhigaayo labo iyo halba u kala goynayo markuu laba tukado yaa xaajadiisa uu markaa dadka hadduu dan iyo wax leeyahay ayuu dadka u dirsanayo ama ilmihiisa u dirsanayo markaasuu hal gaar u tukanayo yacnii fasliga u bax yuu rabaa inuu caddeeyo ayb witirka iyo marka salaatuleylka iyo moxamed ibnu nasr almarwasi kitaabuu ka qoray aad u qiimo badanoo ibnu xajar uu ammaanay waxa uu yidhi wacinda muxamed bni nasrin fii kitaabi axkaami alwitri wa huwa kitaabun nafiisun fii mujaladihi fii mujalladihi min riwaayati caطiyata can ibni cumar ana acraabiyan sa'ala xadiid buu ka sheegay mar kitaabka mar kitaab nafiis qaala xadaanaa cabdullaahi bnu maslamata can maalikin can makhramata bni sulaymaan can quraybin ana bna cabaasin ahbarahu anahu baata cinda maymuunata ayuu bariyey habareertii maymuuna agteeda wahiya qaalatuhu habareertiis waaye fadajactu wuxuu yidhi waxaan jiifsaday fii cardi wisaadatin gogol ama yacni barkin ballarkeeda wadajaca rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiguna wuxuu jiifsaday waahlahu iyo ehelkiisa fii tuulihaa dherarkeeday ku seexdeen iyagana dherarkay uga seexdeen anna ballarka uga seexdeen fanaama xataa intasafa alleylu waa huruday ilaahuu habeenkii ka kala barmo ow qariiban minhu ama wax u dhowo u gaaro fastayqada wuu soo toosay nebiga yamsaxu nnowma xaal uu hurdada ka masaxaayo can wejhi wejigiisa yani waa soo kaca isagoo wejigiisii ka tirtiraayo hurdada uma qara'a wuxuu akhriyey cashara aayaatin toban aayadoodoo min aali cimraan ina fii khalqi samaawaati laga bilaaba ayuu akhriyey meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka isagoo weyse qabin qur-aanka inuu akhri karo musxafka taabashadiisa ma laga hadlayo ee waxaa laga hadlaya akhrinta korka laga akhriyo wuridow ka soo toosay toban aayadood buu akhriyey uma qaama rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebigii waa kacay ilaa shan nin sibraar ayuu u kacay mucallaqatin la suray oo meel surani fatawada'a waa weysaystay fa axsana alwuduu'a weysadii buu hagaajiyey uma qaama waa istaagay yusallii isagoo tukanayo fasanactu milahu fasanactu waxaan sameeyey milahu isagoo kale tii oo kalean sameeyey yani haddii marka la dhihi lahaa nebigu inuu weyse qabaa dhici karto ibnu cabbaasna ad waa ka isaguna waa la sameeyey nebiguna kama celinin faqumtu ilaa janbihi dhinaciisii ayaan istaagay fawadaca yaddahu lyumnaa gacantiisii midig ayuu saaray calaa ra'sii madaxayga wa akhada biudunii dhegtayda ayuu qabtay yaftiluhaa isagoo markaa jejebinaayo sidaas marka u maroojinayo yaftiluhaa xaal uu maroojinayo dhegtiibuu marka ka qabtay isagoo meeshaas sidaas dhahayo uma sallaa ragcatayni laba ragca ayuu tukaday uma ragcatayni buu tukaday uma ragcatayni waa lix uma ragcatayni waa sideed uma ragcatayni waa toban uma ragcatayni waa labaiyo toban uma awtara waa uu tiriyey saddex iyo toban uma dajaca waa jiifsaday xataa jaa'ahu lmu'adinu intuu mu'adinka uga yimid faqaama waa istaagay fasallaa ragcatayni buu tukaday uma kharaja waa baxay fasalla subxa buu tukaday subxi buu tukaday ayb wuxuu yidhi marka labo iyo labo iyo labo iyo labo iyo labo iyo labo waa labaiyo toban halka witrigaana saddexiyo toban labadii fajarka ka horreysana gedibuu ka tukaday gadaal ayb xadiidkanna marka wuxuu tilmaamayaa ficilkii nebiga laba labadaas inuu iyadana ahaa intiisa badan marka xadiidkan mabaaxiftiisa waa waa soo marnay qusliga iyo iyo kitaab اlwuضuء aan ku soo marnay qaala xadaثanaa yaxya bnu sulaymaan qaala xadaثanii ibnu wahbin qaala akhbaranii camru ana cabdالraxmaan bna اlqaasim xadaثahu can abiihi can cabdillaahi bni cumara qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam nebigu wuxuu yidhi salaat اleyli mahnaa mahnaa salaatuleylku waa labo labo faidaa aradta haddaad doonto an tansarifa inaad gaddoonto ood iska baxdo farkac ragcatan ragca rukuucoo tuko tuutiru laka waxay witri kaaga dhigaysaa maa sallayta waxaad tukatay wixii aad tukatay ayay witri kaaga dhigaysaa qaala alqaasimu qaasim waxa uu yidhi wara'aynaa unaasan dad ayaan aragnay mundu adraknaa intaanba soo gaarnay oo waxgarannay yuutiruuna bialaain saddex iyagoo ku witrinaya wa inna kullan dhammaanna in saddex lagu witriyo iyo labay hal kala gaara laga dhigo la waasicun weeyaan waasic arjuu waxaan rajaynayaa anlaa yakuuna bishayin shay inuunan ahaanin oo minhu kaa ka mida ba'sun wax dhiba yacnii saddexdii in lagu tukado iyo in witrkii hal ragca un laga dhigto saddexdii laakiin say noqonaysaan isku bixis oo waxaa soo arooray sida maqribkao kale inaan laga dhigin witr oo inta laba ragco la tukado la atixiyaadsado iyadoon la salaamo noqsanin haddana la kaco oo sida maqribkao kale loo tukado xanafiyadu siday yeelaan waaye nahyi baa ku soo arooray see la yeelayaa marka saddexdaba isku xiji kan ugu dambeeya fariiso ama laba tuko salaamo noqso hal gaar u tuko marka ayb taasuu marka uu sheegaya ayb witrigaa marka ka bacdi masaa'il badan buu marka ibnu xajar meeshan ku dhigay ayb oo haddaad marka meeshan fiirisaan qowluhu sallaa rakcatan waaxida wuxuu yidhi waqad ikhtalafa asalafu fii dalika mowdicayn axaduhumaa axadihimaa fii mashruuciyati rakcatayni bacda alwitri can juluusin witrka kadib ma la tukan karaa laba ragco fadhi lagu tukada ma jirtaa wahaani mas'alada labaadna fii man awtara qofkii witr tukaday uma araada doonay an yatanafala inuu sunnaysto fi leyli habeen hal yaktafii biwitrihi alwal witrigii hore miyuu ku kaaftoomayaa ayb witrigiisii hore miyuu ku kaaftoomayaa ayb waliyatanafala maa shaaa intuu doonana markaasi u sunnaysto ow yashfaca witrahu ama witrigiisii miyuu shafci ka dhigayaa birakcatin miyuu uga dhigayaa uma yantaqilu uma yatanafalu dhaha markaa kadib uu sunnaysto uma idaa facala dalika hadduu sidaa yeelo hal yaxtaaju ilaa witrin aakhara ow laa dhowr mas'alo masalada koowaad waxay tahay salaadda witrka kadib laba ragcoo fadhiga ma jirtaa lagu tukado hah waa jirtaa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam saxiix muslim waxaa ku sugnaatay inuu witrka markuu dhammeeyey laba ragcoo fadhi uu ku tukan jiray inuu samayn jiray imaamu nawowina wuxuu yidhi wuxuu u samayn jiray libayaani aljawaas inuu tuso witrka kadib in la tukan karo xataa taa inuu dadka tuso ayuu nebiga u yeelay saasuu imaamu nawowi uu yidhi sharaxa muslimka ayb mas'alada kale waxay tahay qofkii witir tukaday oo hormarsaday witrigiisa ee habeenkii soo kacay muxuu samaynayaa intuu doono sunno a miyuu iska tukanayaa oo witrigiisii hore miyaa ku filan mase inuu witrigii hore jebiyo waayo kow wuxuu ku jebinayaa marka hal ragco gaar ah oo kale halkaas ragco markuu habeenkii soo kaco ragcad buu tukanayaa kii horey shafci ka dhigaysaa ragcadaas kadibna marka intuu doono uu tukado hadhow marka ninkaa witri dambe ma samaynaya mase ma samaynayo iyada marka iyadana xadiid baa ka soo arooro nebigu wuxuu yidhi laa witraani fii leylatin hal habeen laba witri ma jiraan in la sameeyo haddaad marka cishaha kadib istiri caawanaada soo kixinaa laga yaabaa ood witrkaagii tukatay ee ilaahay ku soo toosiyo sunnooyinkaaga iska wad laakiin witr maya horaa u tukata witrigaaga xadiidkii nebigana waa tusayaa oo witrka kadib inuu laba ragca fadhi ku tukan jiray in witrka kadib salaad la tukan karo waa laga qaadanaa kaas laa witraani fii leylatin oo saxaabigii wariyeyna oo ugu dhaqmayna waa laga qaadanaa dalq ibnu caliy intuu witrkiisa hormarsaday ayuu salaatuleyl tukaday markii witriga la gaaray waa ka baxay nin kaleu tujiiri waa iska tegaysa marka laba witri lama rabo qowlkan isagu dhahay bacdi salafaa ku tageen ha la jebiyo ragcadii hore witrka hala jebiyo marka la yidhaah salaad meeqaa ugu yar la tukada laba ragca ugu yar ragcadan marka lagu jebinayo maxay xisaabsan tahay iyada marka witir ahaanna looma tukanin ee salaad sunnaana labaa ugu yaraydo hal ragca salaad ma ma ahan iyada marka taa xoogaa daliil xoog le maa wadato ayb meeshaana marka taasuu ku sheegay waqad dahaba ilayhi bacdu ahli اlcilmi wajacaluu اlamra fii qowlihi ijcaluu aakhira salaatikum min alleyli witran mukhtasan biman awtara aakhira alleyli bay ka dhigeen waana sida fiican waajaaba man lam yaqul bidalika biana rakcatayni almadkuuratayni humaa rakcataa alfajri waxamalahu nawowiyu calى anahu sal l slam facalahu libayaani ljawaaz ayb libayaani jawaazi اtanafuli bacda alwitri wa jawaazi اtanafuli jaalisan labadaa masale inuu ku caddeeyo wa ama aani masalada labaad witrka jebintiisa waaye fadahaba alakharu ilaa annahu yusallii shafcan maa araada walaa yanqudu witrahu ma jebinayo camalan biqowlihi sala allahu calayh waali wasalama laa witraani fii leylatin wahuwa xadiidun xasanun akhrajahu anasaa'iyu bnu khusaymata wagayruhuma min xadiidi talqi bni caliyin wainamaa yasixu naqdu اlwitri cinda man yaquulu bimashruuciyati اtanafuli birakcatin waaxidatin gayri اlwitri waqad taqadama maa fiihi ma aragtaa marka meeshaa qofkii awal ogolaa hal ragco waa lagu sunnaysan karaa ninkii dhihi jiray hal ragco oon witri ahayn ayaa sunno laga dhigan karaa ninkii qabay baa tanna meesha keenay taasna hadda wax daliila ma wadato qال xadaثna أbواليمان qال أخبرna شhucayb عن الزهري عن curوة أنa cاaئشhaةa أخبرته أنa رasuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم kaana wuxuu ahaa يuصلي إحدى caشhaرaةa رaكcaة koob iyo toban رagca ayuu tukanaya kaanat tilka taadaasi waxay ahayd salaatahu salaadiisa tacnii bileyli uu tukado fayasjudu sajdata ayuu sujuudaya sujuud oo min daalika kaaga qadra maa intii oo kale yaqra'u axadukum midkiin uu akhriyay hamsiina aayatan konton aayadood qabla an yarfaca ra'sahu madaxiisa intaanu kor u soo qaadin yani sujuudda nebigu wuxuu ku jiraayey midkiin intou konton aayadood ka akhriyay wayarkacu rakcatayni laba ragca ayuu tukanaya qabla salaati alfajri fajarka ka hor uma yadajicu waa jiifsanaayo calaa shiqihi alayman buu u seexanaya dhankiisa midig xataa ya'tiyahu lmu'adinu mu'adinka intuu uga yimaada lisalaati salaada yani darteed witrka marka hal ragca ugu yar saxaabo badan baa hal ragca witir ka dhigteen marka hal ragca keligeed inay witir noqoto waa la ogolyahay laakiin salaad aan witir ahaynoo hal ragcana ah ma jirto ma xoog badna baabu saacaati baabu saacaati alwitri baabu bayaani saacaati alwitri witriga saacadihiisa caddaynteedii buu u baab yahay qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi awsaani awsaani اnabiyu sala اllahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu ii dardaarmay bilwitri witr buu iigu dardaarmay qabla nowmi inta seexashada ama hurdada ka hor yani intaanan hurdin ka hor inaan witrigayga tukado ayuu nebiga ii dardaarmay meeshaa marka maxaa laga qaatayna witrka in la hormarsan karo laakiin wakhtigiisu goormau galaana bacda alcisho markaa cishaha tukatid cishaha markaad tukatid witrigu markaasaad tukanaysaa xadiidkaa marka nebigu abuu hurayra saasuu kula dardaarmay oo xadiidka dhahaya ijcaluu salaatakum aakhira leyli witran salaadda aad habeenka aakhirkiisa tukanaysaan witri ka dhiga ka dhahaya ka wada kaas marka waa ninkii isdhahayo ama ishubo inuu soo toosayo salaatuleyl laakiin ninkii aan ishubin amay kaa tagtaa hurdo isdhahayo ee hurdadu kula tagtaa ninka isdhahayo kaas isaga midkaan kaasa iskale inuu iska hormarsado witrigana sunnooyinka mu'akadkuu ka mid yahayo nebiga safar xataa haddii uu ku jiro maka tegi jirin in laga tagaana ma aha imaam axmed baa la weydiiyey witrka ka waran ninka ka tago rajulu suu'in buu yidhi nin xun waa yidhi ninka witriga ka tago waxayna culammadu yidhaahdaan markhaati ma galo qofku hadduu daa'imo inuu witriga ka tago oo witirba aanu tukanin markhaati ma gelaya maxaa yale muruu'a ma ah qof muslima muruu'a uma aha inuu witriga ka tago suma garan ayb marka min baabi lmuruu'a waay maahna fisqi maaha hadda wax loo ay uga tageen marka witrigu baab weyn meel weynuu jooga ayb qaala xadaثanaa abuالnucmaan wahuwa moxamed bnu اlfadl aلsaduusiyu laqabuhu caarim qaala xadaثanaa xamaad bnu zaydi qaala xadaثanaa anas bnu siriina qaala qultu libni cumara baa waxaan ku idhi ara'ayta arakcatayni labada ragco bal ii sheeg qabla salaati اlghadaati salaada subax ka hor utiilu fiihimaa ma dheeraynayaa alqiraa'ata qiraa'ada ma dheereeyaa buu ku yidhi faqaala waxa uu yidhi kaana anabiyu sala allahu calayh waali wasalama nebigu wuxuu ahaa yusallii min alleyli habeenkii inuu ka tukanayo mahnaa mahnaa laba laba ragco wa yuutiru birakcatin ragcana uu ku witrinayo wa yusallii rakcatayni labada ragco ayuu tukanayay qabla salaati alghadaati salaadda subax ka hor wa kaana aladaana aadaanka waaba isaga oo biudunayhi dhegtiisa saaran yahay qaala xamaadun ay bisurcatihi bisurcatin yani degdega xaggiisa ayb ay liqurbi salaatihi min alaadaani wuxuu ka wadaa salaadiisa sida ay ugu dhoweyd aadaanka hadday salaadiisa aadaanka u dhowaato meeshaa maxaa ku cad marka inuu ragcaadkaas khafiifiyey marka ragcatay ilfajir salaaddii iyo aadaankii yani hadday isu dhowaadaan laba ragcana ay u dhexay jirtay oo sunno ah labadaa ragco inuunan ku daahi jirin yay tuseen ay liqurbi salaatihi min aladaani walmuraadu huna aliqaama aadaankana iqaamadaa laga wada yacnii iqaamadii dhegtay u saarnayd iqaamadiiba dhegtay u saarnayd falmacnaa annahu kaana yusricu birakcatayni birakcatay ilfajri israaca man yasmacu iqaamata asalaati khashyata fawaati awali ilwaqti salaadda yacnii sunnadaa wuxuu la uu la degdegaayey sidii qof lagu kor aqimayoo kale ayb marka ha dheeraynana laga wadaa meelihii marka nebigu uu dheereeyana sunno inugu dheereeya meelihii uu gaabiyey gaabistaas wayustafaadu min hada ljawaabi min hada wayustafaadu min hada jawaabu الsaa'ili biakara mima sa'ala canhu ida kaana mima yaxtaaju ilayhi xadiidkan waxaa laga qaadanayaa buu yidhi qofka in jawaab la siiyo su-aashiisa ka badan maalan qof baa wax ku weydiiyey wixii uu ku weydiiyena waa uga jawaabi kartaa ka badanna waa ugu dari kartaa maxaa hadda ibnu cumar maxaa la weydiiyey labada ragcee fajarka ka horraysa ma dheereeyaa ayaa la su'aalay markaasuu wuxuu u sheegay nebiga suu salaatuleylka u tukan jiray aayar buu gadaal ka soo geliyey marka su-aasheeda ayb taasaa laga qaadanaya wa min qowlihi inaka la dakmunna ayb midinkugu jirtaa idinka taasna may qaala xamaadun waxa uu yidhi ay bisurcatin gadaalo kusoo wada may sharax riwaayaadka qaaruu ku daray innaka la dakmun ana asamiina fi lgaalibi yakuunu qaliila alfahmi fahamkiisu yaryahay uu noqdaa badana qofka weyn ya matniga kuma jirta sharaxan sheegan قال xdثna cmر بن xفs qال xdثna أbي qال xdثna الأcmش qال xdثnii mسلم عن masروuq عan caaئiشhaةa qاaلت kula الleyli habeenka dhammaantiisa yعni fيi kuli الleyli kula الleyli habeenka dhammaantiisa dhexdiisa أwtara rasuul الlahi sal اه sلم rasuulka waa witriyey waاnتahىa witruhu witrigiisuna wuxuu ku dhammaaday ilى الsaxri ayuu gaaray waqtu saxarka hiraabta ayuu gaaray waqtiga la suxuurto ayuu gaaray yacnii min kulla leyli owtara rasuulu llahi sal ly salam habeenka bilowgiisa dhexdhexdiisa iyo dhammaadkiisaba yani waa witriyey marka saacaatlwitri ayaa meeshaas ku jira baabu iiqaadi اnabiyi sala اllahu calayh waalih wasalam ahlahu bilwitri ayb baabu iiqaadi nabiyi sal l slam nebiga baraarujintiisa iyo kicintiisii caddaynteedii buu baab yahay ahlahu ehelkiisa uu kicinaayey bilwitri witrika uu ugu kicinaayey yacnii ehelkiisa ayuu toosinayuu kicinayey say witriga u tukadaan qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxyaa qaala xadaanaa hishaamun qaala xadaanii abii can caaishata qaalat kaana اnabiyu sala اllahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanaayo wa ana aniga oo wa ana aniguna raaqidatun aan ahay midii huruddo muctaridatan xaal aan ahay midii gudban calaa firaashihi gogashiisa aan ku gudbana fa idaa araada haddii uu doono an yuutira inuu witriyo ayqadanii waa i toosinaaye fa awtartu waan witrinaya meeshaa marka macalshaadka ehelkii in loo kiciyo iyo ilmihii leeraa witrku tukada meeshaa marka wuxuu yidhi ay qumtu fatawada'tu faawtartu wاstudila bihi calى اstiحbaabi jacli اlwitri aakhira اlleyli sawaaء اlmutahajidu wagayruhu waxaa isku jina mutahajidka iyo ayrkii oo yani waxaa sunno ah oo fadli badan witrigan gadaal loo dhigo wamaxaluhu laakiin waa goorma idaa wafiqa an yastayqida binafsihi aw biiqaadi gayrihi waa haddii inuu kacaayo uu ku kalsoon yahay ama in la kicinaayo uu markaasi ku kalsoon yahay wastudilla bihi calaa wujuubi alwitri witrigu inuu waajib yahana waa loo deliishaday likownihi sala allahu calayh waali wasalam salaka bihi maslaka alwaajibi xaytu lam yadachaa naa'imatan lilwitri wa abqaaha litahajudi witrigu waajib inuu yahay waxaa laga qaadanayaa buu yidhi witrkii waa u kiciyey tahajudkii kalena uma kicinin ayb saasay dhaheen watucuqiba biannahu laa yalzamu min dalika alwujuub inuu u kiciyo waajibnimo ka laasimi mayso siiqo waajibana ma aha mana wax laga fahmayana ma aha nacam yadullu calaa ta'akudi amri alwitri wa annahu fowqa gayrihi min annawaafili alleyliyati intaa un baa laga fahmay inuu mudnaan leeyahay wa fiihi istixbaabu iiqaadi annaa'imi liidraaki asalaa waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofka naa'imkee hurdo inay wanaagsan tahay oo sunno ay tahay in la toosiyo si uu salaadda u gaaro midda faradkaana kuma khaas aha midda faradkaa kuma khaas aho kuma gaar aha xataa kuwa sunnooyinkaa loo kicin karaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan liyajcal ha yeelo aakhira salaatihi salaaddiisa aakhirkeeda witran tiro isdheer ha ka dhigo witri ha ka dhigo qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can cubaydillaahi qaala xadaanii naaficun can cabdillaahi can اnnabiyi sala allahu calayh ali wasalam qaal ijcaluu yeela aakhira salaatikum salaadiinna aakhirkeeda ta ugu dambayso witran ka dhiga witir ka dhiga xadiidkan waa fadiilada qofkii laakiin iska shakisan inuu kici waayo ka baqaayo faraha u tukay baabu lwitri cala adaabbati baabu bayaani xukmi lwitri witriga xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay cala daabbati daabbadda korkeeda lagu witriyo yani daabbadda korkeeda in witriga lagu sameeyo lagu tukado tarjamadan baa marka waxaa laga fahmayaa witrigu inuu sunno yahay maxaa yeelay salaadda faradka ah qofka gaadiidka saaran inuu ka dego dhulku ku tukadaa laga rabaa oo uu qiblada u jeesto laakiin markuu safar ku jiro salaad sunnaana uu tukanaayo waxaa loo ogol yahay gaadiid korkiis inuu ku samay karo witrigiina kuwaasuu marka ku jiray oo nebiga gaadiidkiisa uu kula korkiisa isagoo saaran uu tukanayo markaa witrigu inuu sunno yahay qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid baabu lwitri cala adaabbati cafwan qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu abi uways qaala xadaanii maalikun abtigiisu can abi bakr bni cumara bni cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni cumara bni alkhadaab can saciid bni yasaarin annahu qaal kuntu waxaan ahaa asiiru inaan soconayo maca cabdillaahi bni cumara cabdillaahi maciise biariiqi makata maka jidkeeda faqaala saciidun saciid waxau yidhi falamaa khashiitu subxa markaan subaxa ka cabsaday nasaltu waan degay fa awtartu waan witriye uma laxiqtuhu waan haleelay marka sidaan u soconnaa waxaan ka baqay waagu inuu ugu bariyo intaan degay ayaan tukaday witrigii markaasaan soo gaaray faqaala cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni cumar waxau yidhi ayna kunta xaggeed jirtay faqultu waxaan idhi khashiitu subxa subxi waan ka cabsaday fanasaltu waan degay faawtartu waan witriyey faqaala cabdullaahi cabdullaahi waxau yidhi alaysa laka fii rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam uswatun xasana miyaynan nebiga kugu sugnayn dayasho wanaagsan miyaadan nebiga ku dayanaynin faqultu waxaan idhi balaa wallaahi inaynan iigu sugnayn iska daayin haah waa igugu sugan tahay qaala waxa uu yidhi fa ina rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yuutiru cala albaciiri ratiga korkiisa inuu ku witrinayo isagoo ratigiisa kor saaran ama hashiisa kor saaran baciir labadaba waa la dhahaaye isagoo kor saaran ayuu tukanaya meeshaan marka macnaha laga wado ma waxay tahay qofku hadduu rabo inuu witir tukado inuu gaadiid raadsado gaadiid korkiisa uu ku tukado saas maa sunnada marka uu ka wada cabdullaahi bin cumar maya saaxiibo oo lama diidana witriga in dhulka lagu tukada wax la diidan yahay maaha laakiin hadaad ruqsadii haysato gaadiidkii aa kor saaran tahay maxaa ku orodsiinaya ku dadejinaya korkiisa isaga tuka markaas ibnu cumar wuxuu saa u leeyahy waxay tahay adiga hadda gaadiid baad saarnayd inaad ka degto dhulka aad marka degto witir tukato ood soo orodood aniga soo haleesho dhibkaasoo dhan maba u baahnidba nebiga sunnadiisa ku camal falo iskaga tuka gaadiidka korkiisa ruksada qaado waay ee witrigaa sidiisa wuxuu sunno ku yahay gaadiid in la fuulo marka la tukanayo fahamkaas maaha ruksada in la qaatana waa ilaahay waa jecel yahay rukaskiisa in la qaato sida uu u jecel yahay waajibaadkiisa in loo sameeyo maxaa meeshaan fiir marka faa'idatun buu yidhi qaala طaxaawiyu axaawi waxa uu yidhi dukira can ilkuufiyiina waxaa laga sheegay ana alwitra laa yusallaa cala alraaxilati wa huwa khilaafu sunnati haabitati waistadalla bacduhum biriwaayati mujaahid annahu ra'a bna cumar nazla faawtara walaysa dalika bimucaaridin buu yidhi likownihi awtara cala alraaxilati liannahu laa nisaaca ana salaatahu cala alardi afdal ayb mar inuu dhulka degay oo ku tukaday taas marka midaan inay ka hor imaanaysa maaha macnaheedu baabu lwitri fi safari baabu bayaani xukmi lwitri witriga xukunkiisa caddayntiisii buu u baab yahay fi safari safarka dhexdiisa in la witriyo oo witrka la tukado qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil huwa abuu salamata tabuudakiyu qaala xadaanaa juwayriyat bnu asmaa can naaficin can ibni cumara qaal kaana anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusallii fi safari safarka dhexdiisa inuu tukanayo calaa raaxilatihi gaadiidkiisa uu ku tukanayo xaysu meel tawajahad bihi ay ula jihaysato yuumiu iimaa'an waa ishaarayo ishaaro ayb alaad ayb salaata alleyli ayuu habeenka salaadiisa ayuu tukanayay ayuu ku tukanaya ila alfaraa'ida maaha wa yuutiru calaa raaxilatihi gaadiidkiisana waa ku witrinaya ayb marka witirkii waa waa safar xataa markaad ku jirtid inaad witirkaagii tukato safarka kaa mancin maayo inaad witir tukato markaa wuxuu yidhi ashaara bi haadihi tarjamati ila raddi calaa man qaala tarjamadan wuxuu ku radiyey qoladii tiri innahu laa yusanu fi safari witirka lama sunneeya safarka dhexdiisa wahuwa manquulun can idaxaak ayaa laga soo naqliyey wa amaa qowlu bni cumar low kuntu musabixan fi safari la atmamtu ibnu cumar baa wuxuu yidhi haddaan sunnaysanayo anoo safar ku jiro waaba iska taam yeeli lahaa maxaan u gaabinayaa kamaa akhrajahu muslimu abu daawuud min طariiqi xafs bni caasim canhu fainamaa araada bihi raatibata almaktuubati la naafilata almaqsuudata kalwitri ibnu cumar marka uu leeyahay haddaan anoo safar salaad sunnaa tukanayo waan dhammaystiri lahayba midaan faradka ah ayaan afar ka tuka lahay waxaa lagu xambaaraya marka wuxuu ka wadaa raatibada salaadaha sunnooyinka ka horeeya oo faradka ka horreeya ka dambeeya ma samaynayuu leeyahay mana samayn jirin isaga witirku laakiin ma raatibo miya iyo isaga raatibo maaha witirka waa sunna maqsuuda bidaatiha wey iyada marka waa la samaynaya iyadoo safar lagu jiro nebigu waa samayn jiray labada ragce fajarkana nebiga waa tukan jiray ka horrayso markuu safar yahay kuwa kale laakiin lama sheegin laakina alfaraa'ida bikhilaafi dalika gaadiidka korkiisa kuma tukanaynin wاstudila bihi calىa ana alwitra laysa bifardin baa loo deliishaday wacalىa annahu laysa min khasaa'is الnabiy sal ا slam nebiga khasaa'istiisana ka mid ma ahayn wacalىa annahu laysa min khasaa'is الnabiy sal ا slam wujuub اlwitri calayhi likownihi awqacahu calى raaxilati xataa witrka nebiga waajib kuma ahayn xataa maxaa yeele hadday waajib uu ku yahay waa degi lahaa baabu اlqunuuti qabla اlrukuuci wa bacdahu baabu bayaani xukmi اlqunuuti qunuudkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay qabla اrukuuci rukuuca ka hor la qunuudo wa bacdahu iyo gadaashiisa witirka iyo qunuudka maxaa laysugu keenayaan witirku isagaa qunuud leh ducadan allaahuma hdinaa fii man hadaytana qunuut اlwitri bay ku soo aroortayba iyada weliba ramadaanka taraawiixdana aakaduu sii yahay laa siyamaa شhan iy tobanka dambe qaala xadaثna muسaddu qaala xadaثna xamaad bnu زayd can أyuuba can muxamadi qaal su'ila anasu anas waxaa la su'aalay aqanata الnabiyu salى اllahu عalayh wali wasalam nebiga ma qunuuday fi subxi subxa qaala nacan buu yidhi hah waa qunuuday faqiila lahu waxaa lagu yidhi awaqanata qabla اrukuuci rukuuca ka hor miyuu qunuuday qaala bacda اrukuuci rukuucda kadib ayuu qunuuday yasiiran waxyar ayb intaas yartaa marka riwaaya caddaynayso qad bayana caasimun fii riwaayatihi miqdaara hada اlyasiir xayثu qaala fiiha inamaa qanata bacda اrukuuci shahran qunuud joogto a ma ahane subax uu qunuuday ma ah hal bil ayuu qunuudayo keliya halkaa bil marka waa maxay waa kii naasilada kii naasilada ayb marka qunuudka maxalkiisu waa maxay waa bacda الrukuuc qaala xadaثna msdd qaala xadaثna cabdالwاxid qaala xadaثna caaصim qaala sأltu anas bna maliki ayaan su-aalay can اlqunuuti qunuudkii baan weydiiyey faqaala waxau yidhi qad kaana اlqunuutu qunuudku waa jiray yani ay qad wujida alqunuutu ama qad waqaca alqunuutu qunuudkii waa dhacay qultu waxaan idhi qabla الrukuuci ow bacdahu rukuucda ka hor miya u dhacay mise ka bacdi qaala waxau yidhi qablahu rukuucda ka hor u dhacay meeshaa marka maxaa laga qaadanaya qabla rukuucna waa la qunuudi karaa qabla rukuuc marka waa goormeyna qiraa'ada marka la dhammeeyo faatixadii baa la akhriyey suuraddii ku xigtaa la akhriyey intaan rukuucda loo hoobanin ayuu qunuudaya allahuma hadina ama markaa hala jahro ama usoo maalikiyada ayay saas qabaan maalikiyadu waxay yeelaan qunuudkooda waa hoos oo lama jahraan qabla rukuucna iyagu sida shaaficiyadoo kale salaadda subax waa qunuudaan maalikiyada oo qunuut ulfajri shaaficiyada iyo maalikiyadaa qabaan laakiin waxay ku kala duwan yihiin maxalka shaaficiyada waxay qunuudaan bacda bacda rukuuc markaasay weliba waana la jahraan in lala jahray sunneeya maalikiyadoo aamusaxiin beri baa marka meelahaas madiine iyo maka meel udhexaysaa salaad noogu gashay dad in badanoo soomaali ahaan ahayn marka nin maqribi ah oday maqribiah salaadda naga bixiyey markaasaa maalikiyo waa iyaguna marka qiraa'adiina wuxuu akhriyey qiraa'atu warshin can naafic qunuudkiina wuxuu qunuuday mar allaale markuu qiraa'adii dhammeeyey unbuu shib cabaar yiri cabaar markuu aamusnaay unbuu allahu akbar rukuucdii u dhacay waa ku wareereen marka soomaalida wax salaada ka baxo iyo qiraa'adii inuu gafay wax u maleeyo iyo marka nin walbaa sidii marka culummadiisii iyo waxay bareen unbuu yaqaanaa marka way isla yaabayeen marka dadka qabla rukuuc bacda rukuuc labada waa soo arooray imaam axmedna takhyiirkaasuu doortayo qabla rukuuci bacda rukuuc ee riwaayana waxay leedahay witirka qabla rukuuc oo yidhi naazila markay jirtana bacda rukuuc witirku waa qabla rukuuc naaziladuna waa bacda rukuuc laakiin haddaynan dadku fahmi karin iska jir inaad yani waxayn dadkii un loo sheego ama loo la sii ogeysiiyo oo war waa qunuudaynaa witirkii qabla rukuucaanna samaynayna ogaada in la yidhaahdaa fi say u bartaan iyaga sunnadiina ayb laakiin iyagoon loo sheegin un haddii qab laga siiyo dadkii waa wareeraya salaadooda salaadoodiina waa ka fasaadaysaa inay ka fasaaddaan laga yaabaa qaala waxa uu yidhi fa ina fulaanan hebel akhbaranii canka wuxuu xaggaaga igaga kaa sheegay annaka qulta inaad tidhi bacda arukuuci qunuudku waa bacda arukuuc faqaala waxau yidhi kadaba waa gafay ninkaas waa gafay inamaa qanata rasuulu llahi sal ly slam nebigu wuu qunuuday bacda rukuuci rukuucda kadib shahran bil uraahu waxaan malaynayaa kaana bacata qowman dad ayuu diray yuqaalu lahum alquraa la yidhaahdo waa waqcadii biiru macuuna zuhaa-a sabciina rajulan toddobaatan nin dad ku dhow dhow ilaa qowminba u dira qolo min almushrikiina ka mida duuna ulaa'ika kuwa ka sokeeya wa kaana baynahum wa bayna rasuuli illahi sal ly slam cahdun iyaga iyo nebigana cahdi iyo ballan ayaa ka dhexaysay faqanata rasuulu llahi sala allahu calay marka dadkii bay dileen faqanata rasuulu llahi sal l salama nebigii waa qunuuday shahran buu qunuuday marka bil yadcuu calayhim isagoo marka iyaga habaaraya marka kan naasiladii buu ka dhigay soo maaragti anas kan qabla rukuucu marka allahu aclam inuu witriga noqonaya sidaa imaam axmed uu ku tegey qaala ama in ikhtiyaar uu jiro qabla rukuuc wa bacda rukuuc labada kii la sameeyaba laa ba'sa inaanay dhiblahay قال أخبرنا أحمد بن يونس وهو اليرموعي قال حدثنا زائدة هو ابن قدامة أبو الصلت الكوفي عن التيمي عن أبي مجلز هو اللاحق بن حميد عن أنس قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم النبي واقنوذي شهرا باليدعو على رعل وذكوان فماذا قال سوى هباري طيب. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس qaala waxauu yidhi kaana alqunuutu qunuudku wuxuu ahaa fi lmaqribi iyo walfajri maqribka iyo fajarka kii marka naasilada ahaa ayb qunuudkiina marka sidaasuu yahay meeshaa marka wuxuu yidhi waqad caahay meeshaan fiiri aan akrina waxay kaana alqunuutu fi lmaqribi walfajri qad taqadama twjiihu iiraadi hadihi اriwaayati fii awali hada اlbaab wataqadama alkalaamu calى bacdiha fii aثnaaءi sifati salaati waqad rawaa muslimu min xadiiثi اlbarا naxو xadiiثi anas hada watamasaka bihi الطaxaawiyu fii tarki اlqunuuti fi الsubxi kanuu u qabsaday marka subaxa qunuudkiisa in laga tago qaala liannahum maxaa yeelay ajmacuu calىa naskihi fi اlmaqrib xaafir wuxuu yidhi in maqribka layska dhaafayaa lagu ijmaacay markii dambe oo qunuudkii nebiga ou qunuuday bisha maqrib iyo subaxow ahaa soo maaha maqribka in layska daayey oo maqrib ounan qunuud lahayn waa lagu ijmaacsan yahay soo maaha layskuma khilaafsana fa yakuunu fi subxi kadalika subaxana sidaa ha noqdou yidhi marka maxaa maaratameeshaan marka masatan oo kale waxaa la ihahdaa istisxaab istisxaabkan weliba noociisu waxay tahay istisxaabu اlijmaaci fii mawrid الnisaac waa daciif masala laysku waafaqay oo ijmaacay a jiro markaasuu wuxuu le ijmaacaas ayaan weli istisxaabayaa aniga weliba tan inay ka yar duwantaha dhici karto qiyaas weliba uu sii galeen haddii suuro laysku soo waafaqay suurad kalena laysku khilaafsan yahay marka qof hadduu yidhaahdo aniga khilaafkan waxaan istisxaabaa ijmaacii kale ayaan istisxaabayaa markuu yidhaahdo waa istisxaab oo daciif usuulkana waa lagu daraasaya walaa yakfى maa fiihi buu yidhi waqad caaradahu bacduhum ayaa caariday faqaala wuxuu yidhi ajmacuu calى anahu sal اllahu alayh ali wasalama qanata fi subxi si kale u dhigi karaa ninka kalena waxaa lagu ijmaacay nebigu inuu subax qunuuday uma اkhtalafuu waxay isku khilaafeen hal taraka ma ka tegey mase kama teginaa laysku hayaa keen adiga marka inuu ka tegey fayutamasaku bima ajmacuu calayhi xataa yahbuta ma اkhtalafuu fiihi waxay ku ijmaaceen aan la qabsanaya ilaa uu ka sugnaado waxay isku khilaafeen ile in laga tago fajarka qunuudkiisa way isku khilaafeen madaahibta maalik iyo shaafici ma laga tegayay leeyihin abuu xaniifa imaam axmedna waa laga tegayaa bay dhahayeen afarta madaab marka yacnii suuradii ijmaacan anaga ku dheganaanayna ilaa la soo sugo ikhtilaafkan waxaa looga bixi karaa in lasoo sugo laakiin sugnaan sugid waa jirtaa waa maxay marka tee naskee sugaayana waxaa sugaya xadiidka nebiga sal l salam uu yidhi isaga anas uu yidhi kaana laa yaqnutu ila idaa dacaa liqowmin ow dacaa calaa qowmin nebigu wuxuu ahaa inuusan qunuudi jirin ma qunuudi jirin waa nafyi xugun ilaa goormau qunuudi jiri marka idaa dacaa liqowmin ow calaa qowmin dad markuu u ducaynayo ama dad markuu habaaraayo naazilo waa naasilada unbuu nebigu u qunuudi jiray kaasaa marka ibnu xajar laftirkiisu uu xoojiyey wadahara lii marka wuxuu yidhi ana alxikmata fii jacli اlqunuuti الnaasila fi اlictidaali duuna sujuudi maca ana sujuuda madinatu اducaa'i madinatu اlijaabati kama habata aqrabu maa yakunu اlcabdu min rabbihi wahuwa saajid wahubuutu اlamri bاdducaa'i fiihi ana almaqluuba min qunuuti الnaasilati an yushaarika alma'muumu اlimaama fi اdducaa'i walow bالta'miin wamin ثama اtafaquu cala annahu yujharu bihi maxaa qunuudtu naasilaha sujuudda looga dhigi waayey sujuuddowba qofka ilaahay aad ugu dhow yahay marka waxaa muuqa sujuuddii dikri oo jahri ah ma laha qunuudkanna waxaa la rabaa marka ducadan in ma'muumka uu la wadaaga imaamka sida ula wadaagi kara waa sidee ictidaalka in lagu dhaho kor uu qaado dadkuna aaminsadaan marka waxay isku waafaqeen buu yidhi in lala jahro qunuutu naasilaha bikhilaafi alqunuuti fi subxi kan subax way isku khilaafeen fakhtulifa fii maxallihi wa fii jahri bihi maxalkiisu waa halkee qabla rukuuc am bacda rukuuc hal yujharu bihi am laa yujharu bihi taa isku khilaafanaailahasamayaintaa marka qunuudkii ee kitaabu mutri ayaa ku dhammaaday wabilahi towfiiq sal allah wslm calaa nabiyina mxamed